ciidamada amniga ee dalka kenya ayaa sii wada qabqabasho dadka soomaalida ee qaxootiga ee ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isley boqolaal dad kaniya ayaa la geeyey saldhig u dhow garoonka weyn ee kazarani oo ku yaala duleedka magaaladaasi khadka telefoonka isley ayaan kula xidhiiray firdowse sheekh xasan oo ka mid a gabdhays abaabulay oo si gaara gargaar ugu fidinaya soomaalida lagu xereeyey saldhiggaasi booliiska ee u dhow garoonka ciyaaraha ee kasarani dadka horta waxay isugu jiraan dad haween ah haween caruurtoodii wata allahuma salli calaa maxamed waxay isugu jiraan dad dhalinyaro ah dad ma aragtay waaweyn kullib intaba waa isugu jiraan marka haween badan haweenka waxay u badan yihiin kasraanidaasay u badan yihiin iyo caruurta marka waxaa runtii aad looga xanuunsadaa oo qof kasta oo damiir maaragtay bini aadamnimo leh uu ka danqadaa ama damiir insaan leh waxa waaye waxaa jirta binaayado qaarkood oo laga guray ama cimaarada say u yaqaanaan qofba hooyooyinkii la kaxeeyey caruurihii yaryaraana ayna cidna haysanin oo xalay gabdhaha inta lasoo qayliyey aan gabdha guryahoodi kala gegeynay oo hooyooyinkiina la kaxaystay marka taasaa runtii murugo badan ah laanao dadku inay amniga baaraan oo dawladda amnigeeda ay sugto waa wax aan soo dhaweyneyno oo meel walba amni la-aan lama noolaan karo nolosha waa qeybteeda koowaad laakiin waxaa calool xumo ah bini aadamka ilaahay subxaana watacaala baa karaameeyey walaqad karabnaa bini aadam ilaahay subxaana watacaalana wuxuu saaray ma aragtay diyaarado iyo baabuur iyo waxaas oo dhan makhluuqa kale looma soo dejinin marka in xataa qofkii hadduu sharci lahayn waa inuu la karaameeyo oo qofka meeluu xaajadiisa ku guto meeluu salaadiisa ku tukado meeluu intii la baarayo uu sugo karaamuu leeyahay bini aadanka marka waa inaan karaamada bini aadanka la tixgeliyo marka waxaad leedahay caruurtii iyo waalidkood ayaa la kala kaxeeyey idinkuna gabdha caruurtaas daryeela ayaad u geyseen ha caruurtii iyo waalidkooda la kala kaxeeyey oo waali haweenkii inta la kaxaystay caruurtiina lagaga tegay guryihii marka waana runtii waa waa waxa waaye masiibo ummadda soomaaliyeed oo meel kastana maaragta uga dhacday oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa dadkii fitnada sameeyey ayna ku ekaanaynin oo ma aragtay dadaan samaysanin dadkii mun dadkii munaafiq shida muumin baa ku gubtaa waan garta waxaan raba marka inaan ku weydiiyo qabqabashadaas iyo in dadka la geeyo isteeshanada booliiska iyo sidaad ii sheegtay in la kala kaxeeyo hooye iyo carruurteedii dhibaatada waan fahmay ma jiraan dhibaatooyin kale oo ay dadku ka cabanayaan hadday noqon lahayd in xoolahoodii la qaatay in xadgudub dhinacyo kale lagu sameeyey warar noocaas yimid idinsoo gaadhayaan
wixii ka horeeyey xalay intii ay inoo imaadeen xildhibaanada ay islii imaadeen ugu horeeyay bare ducaale iyo maaragtay gabdhihii xildhibaanada ahaa iyo senatorka maaragtay bilow carow intay hadleen oo meesha lasoo wada baxay xaqiiqatan dadkii xalay imaaday sharciga ayay ahayd ilaa shalay wixii sharci ay weydiinayeen cid iridaha hortoodaena istaagayeen laakiin wixii ka horeeyey xadgudubyaa dhacay gabdhaa la dharbaaxay waxaa dhacday dad dahabkoodiia laga qaatay dad baa lacagtii laga qaatay dad baa guryahoodii la baartay dad baa kalluunkii ciyaalka laga qaatay taas waxay ahayd arrintii ay ka hadleen xildhibaanada markii arrintii shalay askar tababaran oo nidaamsan oo xaqiiqatan aniga laftirkayga waa la kulmay kula hadlaaya marka waxay dheheen waxaan dhahnay yaa idin soo diray waxay dheheen meeshaasaana laga soo diray sharcigiina na tusiya sharcigii markayna tusiyeen kadib keenaan tusinay dad aad ma aragtay u tababaran bay ahayn kuwii shalay oo aad u nidaamsan laakiin dadkii hore dad mooryaannimo oo ma aragtay ummadda diiranayo oo sharci sharci la-aanba aan kala jeclayn ayay ahaayeen marka saasay u kala duwanaayeen waan gartay marka hadda dadaalkanaad wadaani inteen leeg buu wax ka tarayaa baad is leedahay dhibaatada jirta horta waxaa waaya dhibaatada waxaa dabooli kara ilaahay subxaana watacaala ummadda soomaaliyeed dhibka haysta walaalow waxaa waaye markuu dhib ku dhaco waa inay ilaahay u noqdaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka waxa waye mushkilada haysato allihii raxmaanka ahaa ay u sheegan lahaayeen inamaa ashki wa basi wa xusni ila allah ay dhihi lahaayeen bay waxaa waayeba dhinac kale u leexanayeen ummadan kenya markii dhib ku dhaco madaxweynahooda xataa waa duceynaa dadka waa duceysanayan kiniisaday gelayan innaga lagamaba yaababa inaan intaa galno maaragtay laaluush iyo maxay toole inta ka bax iyo qofkan kale wax sii sheegay marka bal waxaan ku ani fursadan uga faa'iidaysanaya ummaddu waa inay ilaahay u noqoto oo allah subxaana watacaala ay ducaystaan oo ilaahay dhibkaan dhibkan inuu ka dulqaado udcuuni astajib lakum buu dhahay ilaahay subxaana watacala wuu idinka cajiibayaa ilaahay barya fitanta iyo waxa dukaha cambaarta leh caalamka aad kaga noqoteenna allah subxaana watacaala ummadda soomaaliyeed wuu ka qaadaya hadday ilaahay u noqdaan marka dad masaakiin uu dhibkii ku dhacay ummad ma aragtay aan waxba galabsanin buu dhibkii ku dhacay marka dee taasna waa wa wax caam ahoo sunata lahi fi khalqiga oo ma aragtay oo ilaahay buu inoo sheegay marka waa dadkii munaafiq sida muumin a ku gubto taasi waxay ayd farduuse sheekh xasan oo ka mida gabdha is abaabulay oo gargaar gaadhsiinaya dad laga qabqabtay magaalada aanidhada xaafadda islii oo la geeyey saldhig booliis oo ku yaala meel u dhow garoonka weyn ee ciyaaraha ee kasarani halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington